أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobada aan idinku gohanana waxaa ka mid ah qarax lala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gedo maktabka caafimaadka ee wilaayada baay ayaa olole lagula dagaalamayo cayayaanka kaneecada ka sameeyey degmada buulafulaay ee wilaayadaasi ku dhowaad toban kun oo ruux ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo wilaayada jubbada hoose u qabatay bulshada ku dhaqan degmooyin iyo deegaanada wilaayadaasi sarkaal sare oo ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in kooxda riddadu ay ku fashilantay diyaarinta maleeshiyaadkii la wareegi lahaa amnigeeda kadib bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta ee dalka soomaaliya wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bilowday dib u dhiska waddada dheer ee isku xirta wilaayaadka jubbada dhexe iyo shabeellada hoose maktabka dacwada wilaayada gedo ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelwaaq ee wilaayadaasi
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay kowda bisha dilxija sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan qarax lala beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gedo ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada baardheere oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gedo qaraxa ayaa si gaar ah loola beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa boosteejyada laga raro gawaarida aadaxamar ee gudaha degmada baardheere waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi maktabka caafimaadka ee wilaayada baay ayaa olole lagula dagaalamayo cayayaanka kaneecada ka sameeyey degmada buulafulaay ee wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi noo haya
asalaamu calaykum haye guriga diyaar miya in la buufiya la rabaaye walaale qoladii wax buufinaysa waaye diyaar miya diyaar miya howlahan lagu buufinayo cayayaanka noocyadiisa kala duwan iyo kaneecada ayaa waxay ka bilowdeen afarta xaafadood ay ka kooban tahay degmada buula fullaay waxaana arrintan qabanaya rag loo carbiyeeyey oo wilaayada ay u xil saartay raggan ayaa dhammaan xaafadaha iyo meheradaha ka buufinaya kaneecada iyo cayayaanka waxayna wataan cudbaahiyo ay dadka ugu sheegayaan in la buufin doono xaafadaha goobaha ganacsiga meheradaha iyo meel weliba oo munaasab u ah in la buufiyo mid ka mid a dadka hawshan loo xilsaaray oo la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa faahfaahin ka bixiya sida ay wax u socdaan iyo waxyaabaha ay buufinayaan si fiican bay u socotaa maasha allah xaafad ka mid ba hadda saakii bilaabatay laba xaafadood oo maasha allah ayaa hadda saakii maarata waxaa weyaan si fiican maarata waxaa weyaan shaqada ugu socotaa maasha allah si durdur dadkana aad bay u hogaansameen oo xaafadaha dee waa la buufinhayaa maasha allah kaneecadii wixii maarata dhibaatada cayaankii ku waday maasha allah shaqo fiican baa socota insha allah waxaa ka mid ah kaneecada iyo cayaanka iyo wax buubuubaya iyo baranbarada iyo wixii ay isku bateen marka roob baa da-ay mogtahay aad baa marka cayaanka u batay qaniinka oo fara batay wax yaryara hataa kaneecad ka yaryar way socdaan ma ma garanhayn laakiin waxiibi maarta wax qaniinahayo dhibaato dadku keenahayo cudur keenahayo waa socota shaqadadaa socota howlwadeenkan ayaa sidoo kale tilmaamay marka guryaha ay galaan meesha ugu horreysa ay buufinayaan iyo sida ay u kala dooranayaan goobaha ay buufinayaan nambarka u horeeya markaan guriga galnaba waxaa weye musqushaan ku bilaabaynaa nambarka xiga waxaa weeyaan dirsada sidii maarata dhinacyaha geesaska afarta geeso oo derbiga geestiisa iyo maarata waxaa weye qolalka markaan galnana maarata waxaa weeyaan si macnaa daahiyada hoostooda iyo meelaha kore ayaan kasoo buufinaa hoos ma taabanno oo waxaa weeyaan ileen moogtahay meeshii sajaayadii iyo shamiindadii iyo wixii baan ka ilaalinaynaa iyo ciyaalka marmar markay soo galaan way ku istaagayaan saas daraaddeed marka waxaa weye kor ayaan buufinaa oo waa buufinaa waarta waa qorka waa lasoo xiraya ilmaha ma galaan ilmaha meel geesaa laiskugu geeyaa oo hooyadii ilmaheed geesay tagaan oo intii xoogahoo laga joogayo maarata isha meelahaas geedka hoostiisa iska fadhiistaan macnaa si ay mar- sunta intay ka baxayso waxa uu intaasi ku daray in si weyn loo soo dhoweynayo marka ay galaan guryaha ay buufinayaan isagoona fariin dardaaran xambaarsan u diray dadka muslimiinta ah ee loo qabanaya hawshan waxtarka leh si wanaagsan si wanaagsan aad bay u hogaansan yihiin dadku wayba sugayeen barnaamijkaas waaba ku faraxsan yihiin ma ahana weliba aad bay ugu faraxsan yihiin wax diyaara ma wax kale maba jiraanba waxaan usii buraarujinayaa oon usii sheegayaa oo horedhaca hal mar ma ahan mar laba ma aha mar saddexaad insha allah waa la wadayaa dadka si wanaagsan marka waxaa weeye inay u hogaansamaan oo u dardaarmaya oo nadaafadda ayaga si gaar ahaan ay naftirkooda ay ugu sii dadaalaan oo maarata aana sugin macnaha een dadka kor ka imaanaya si suginoo naftirkooda nadaafadda guriga ay ki- sii diyaariyaan sii diyaariyaan cayaanka wixii ku dhalan lahaa naftirkooda ay sii falaan oo qashanka iyo waxaa sii diyaariyaan waxyaalaha meesha yaal ay kasii baabi'iyaan insha allah u- usii dardaarmaya hawshan lagu buufinayo kaneecada iyo cayayaanka noocyadiisa kala duwan ayaa si dardar looga socota degmada buulafullaay waxaana suuragal ah inay gaarto dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid abu xasaan ku dhowaad toban kun oo ruux ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo wilaayada jubbada hoose u qabatay bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi bashiir muxdiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi noo haya kadib dowraad silsilada ah oo si gaar loogu qabanayay noocyada kala duwan bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayuu waraysi uu bixiyey kaga hadlay waaliga isagoona dhinacyo kala duwan soo hadal qaaday wuxuu si aad ah ugu dheeraaday dowraadkaasi iyo ahdaafta laga lahaa ugu dambeynna wuxuu soo gudbiyey sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada jubbada hoose tirada dadka ka faa'iidaystay jazaak allahu khayran een, akhuuna dadka een, ka faa'iidaystay een, dowlaadkaas iyo mashaariicda socotay iyo gulufka dacawiga ah oo halkaas ka socday dee ma ogtahay wax lasoo koobi kara maaha laa xasra walaa cadad mujtamac dhan baa ka faa'iidaystay laakiin een, intii yar oo la tira koobay waa toddoba kun toddoba boqol iyo dhowr bay gaarayaan oo iskugu jiro een, rag iyo haween iskugu jiro een, bahad waa barashada ku jiraan dhan kasta ay ku jiraan markaan dad lasoo kooban kara maaha waxaan leenahay ee, mujtamac dhanba ka faa'iidaystay een, intaan iyo in ka badan oo aan moogtahay aan tira koobnayna waa iska jiri karaan jazaak allahu khayran baarak allahu fiik ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa baaq dheer u diray si guud dadka muslimiinta si gaara dadka ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan awalan waxaa ka mid ah taqwa allahi caza wajalla in allah subxaana wa tacaala ay ka baqaan oo allihii abuuray ay ka cabsadaan baa kow ka ah waxaa kale oo ka mid ah inaan een, u dirno in iska ilaaliyaan cadowga dhaqartiis iyo mukhadadaadka cadowga in iska ilaaliyaan oo iska jaraan baa ka mid ah waxaan u diraynaa een, dadka dhaqanka ah oo bulshadaas horjoogayaal ku ah waxaanu leenahay in aad een, baag toobakeen ah aad u dirtaan dadkii dhallinyaradii la maraxabaabiyey oo sufuufta cadow ku jiraan in aad ugu baaqdaan in allah subxaana wa tacaala u tooba keenaan ayna u soo noqdaan een, reerahooda iyo ehelkooda iyo qaraabadooda dib ugu soo noqdaan een, islaamnimadiina ay u soo noqdaan annagana een, haddii aan nahay een, odaygooda waa soo dhoweynaynaa barnaamijkaasna waan leenahay u tooba keena allah subxana wa tacaala waan idin soo dhoweynaynaa jazakum allahu khayran baan leenahay haddii aad ee, ilaahay ugu tooba keentaan waxaan leenahay guud ahaan dadka een, muslimiinta ah in ay gacmaha isqabsadaan wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu in xarga ilaahay ay qabsadaan in een, isgaram galaan in ay ka feejiganaadaan waxyaabaha cadowga oo samaynayo moogtahay ummadda uga gacan haatinayo oo dhanka een, kaarka iyo wax lamada maanta waxaan aan u taraynin ummaddan een, looga fogeynayo diintooda inay iska ilaaliyaan mujaahidiintana ay garab istaagaan garab iyo gaashaana ay u noqdaan jazaak allahu khayran kelimaadkan ayaa qayb ka ahaa waraysi dhowaan sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu si gaara u siiyey idaacadda islaamiga ah ee andalus kaas uu diiradda ku saarayay waxa wilaayada u qabsoomay ku dhowaad saddex bilood oo hadda laga joogo markii gaar loo yeelay maamulka wilaayada jubbada hoose oo si dardar leh u wadaa howlihii loo igmaday mahadsanid bashiir sarkaal sare oo ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in kooxda ridadu ay ku fashilantay diyaarinta maleeshiyaadkii la wareegi lahaa amnigeeda kadib bixitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya xilli lagu wado in dalka laga saaro ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee ku sugan dalka soomaaliya waxa ay soo taraya qayladhaanta ka imaanaysa murtadiinta iyo eedeymaha saraakiisha murtadiinta ay u jeedinayaan madaxdii murtadiinta ee soo maray kooxda reedada soomaaliya murtade cabdisalaam guulee taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda waxay ugu yeedhaan nisa ee murtadiinta ayaa sheegay in kooxda reedada ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ay ku fashilantay inay ciidanka kufaarta afrikaanta ee ku jira dalladda atamiska la wareegto amnigeeda wuxuu eedayn u jeediyey afar madaxweyne oo soo maray kooxdan taagta daran kuwaas oo uu sheegay inay ku fashilmeen inay diyaariyaan ciidamadii badeli lahaa kufaarta afrikaanta kooxda uu hogaamiye murtade xasan gurguurta ee hadda joogta ayuu si gaar ah farta ugu goday isagoo sheegay in xasan uu miiska la imaanayay inuu isku filan yahay balse arrintaasay hadda muuqan islamarkaana kooxdiisi ay ku fashilantay arrintaasi madaxdii soo maray maleeshiyaadka murtadiinta ayuu sheegay inay isku harin jireen ciidanka atamisa islamarkaana aysan dan ka lahayn dhisidda maleeshiyaadka riddada bixitaanka ciidamada amison ama admis hadda wakti ku filan soomaaliya ayay joogeen inay isku diyaar garoon waxaan malaynayaa saddex xukuumadood ama afar xukuumadood ay la soo joogeen dowladdii madaxweyne sheekh shariif ee labilla cabdullaahi yuusuf aan dhaho afar madaxweyne ayay lasoo shaqeynay cabdullaahi yuusuf madaxweyne sheekh shariif madaxweyne xasan sheekh cabdullaahi farmaajo ilaa xasan sheekhu kusoo laabta marka shan madaxweyne oo isbedeshay oo mid laba jeer soo laabtay lasoo shaqeeya shantaas madaxweyne soomaaliya waxaa looga fadhiyey in ay la timaado qorsho ay uga maarmayso ciidamadan ajnabiga oo dhaqaalaha tirada badan ku socdo soomaaliyana mar kasta way ogeed ciidankan dhaqaalaha ku socda inaan ayada loo weeci doonin marka inay la timaado qorshe dhaqaalo yaroo ayaga ku filanna adduunka ay kaalmo uga hesho iyaduna waddankeeda ay xafid taasaa soomaaliya looga fadhiyey mar kasto madaxweyne kastoo xukunka yimaado isku hadleyn oo ciidanka admison isku hadlaynayo oo madaxtooyada ku waardiinayay ciidanka soomaaliya dan kama geli jirin dhisid ciidan soomaaliya dan kama geli jirin taasina waxay keentay isku hadlayntii in midooba mid sii dhaafto oo waktiba wakti uu sii gudbo maanta waxaa la joogaa mar la yidhi ciidankii amison waa baxaysaa waana baxaysaa maxaa soomaaliya u diyaarsa madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne cabdullaahi farmaajo oo ahay ninkii hal abuurkan lahay xasan sheekhna uu ka dhaxlay waxaa inta lagu dhahayay la imaada qorshihii aad soomaaliya ku xafidi laheedeen amnigeeda farmaajo runtii dan weyn kama gelin wuxuu kuwa ay u badnaayeen xasan sheekhna wuxuu la imaanayay miiska isagay saraakiishiisa amniga qaranku waan isku filannahay waxa qorshaa noo diyaarsan black lines waxa la yidhaahdo ciidamada safka hore oo black lines u baxsheen oo wadamada safka horaa la yidhi way bedeli doonaan oo ayagaa soomaaliya dagaalkeeda wadi doona afar bilood kabacdi waa la ogaaday inaysan meel u socon wayna iska muuqata runtii qorshahaas dhaqaala la darteed maanta soomaaliya saddex afar jeer miya ayaa loo dhigay ballamo ah war soomaaliya maxaa inii diyaarsan madaxweyne xasan sheekh xukuumaddiisu way ku feelgarowda wayna ku dhacday inay ka soo baxdo waajibaadkii okay sababtaasuna waa sababta aad maanta arkaysid madaxweynaha waddanka kenya iyo madaxweyne waddanka uganda iyo madaxdii gobolka oo dhan iyo international communitygii soomaaliya dee intaasoo sano dacmigii dhaqaalaha ku bixinaysay inay welwelka ay qabaan uu yahay war soomaaliya xaggee u socotaa ma sida afghanistaana maalin laga wada carari doonaa mase wax kaloo mucjisaha imaadar mucjis ma imaan doonto maamulada shacdula dirirka ah ee ka dhisan dalka ayaa welwal iyo walaac xogan ka muujinaya bixitaanka ciidanka kufaarta afrikaanta ee ku sugan qaybo ka mid ah dalka soomaaliya iyagoona ka cabsi qaba in marka ay baxaan ay sii xoogaystaan weerarada ciidamada mujaahidiinta wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bilowday dib u dhiska waddada dheer ee isku xirta wilaayaadka jubbada dhexe iyo shabeellada hoose cusmaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kadib codsiyo ka imaanayay bulshada oo ay ugu horreeyaan gaadiidleyda iyo ganacsatada kuna socday mujaahidiinta kaasoo ahaa dib u dhis lagu sameeyo burburka waddooyinka ayaa wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa ay qaabishay codsiyadaasi iyadoona si rasmi a u bilowday hagaajinta waddada dheer ee isku xirta wilaayaadka jubbada dhexe iyo shabeellada hoose warbaahinta islaamiga ah ee landalus oo booqatay halkii ay shaqada ka socotay ayaa halkaasi waxa ay kula kulantay mas-uuliyiinta wilaayada iyo qaar ka mid a dadkii ka soo qaybgalay bilowgaha dayactirka waddada waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaana si rasmi ah u furay dhismaha waddada wuxuuna sheegay inay ku rajawan yihiin kamiro dhalinta waddada oo muddo dheer burbursaneed saacaddan laga bilaabo waddada shaqadeedii waa inoo furan tahay bismillaahi wacalaa barakatillahi ayaan ku bilaabaynaa waxaan rabnaa insha allahu tacaala innagu wilaayada iyo shacbigeenna muslimiinta oo iskaashanayna inaan isu kaalmaysano dhismaha waddadan horumarkeedan insha allahu tacaala aan ka shaqayno ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu inoo soo khatimo insha allahu tacaala jazaaka allah qaar ka mid a salaadiinta wilaayada oo iyagana booqday halkii ay shaqadu ka socotay ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waa soo dhoweynaynaa boqolkiiba boqol waddo soddon sana ee burbursan ayaa shaqo laga hayaa arrinkan waa arrin u baahan iskaashi ma ahna arrin sahlan waa howl dowladeed xarakadana waa un waxay u shafdhigtay waa aragnaa ayadoo cadow gacan kula dagaalaysa gacanta galaan raxmad iyo naxariis inay bulshadii ugu adeegto kana shaqaynaysa dantii guud ayadoo bulshadeeda kaashanayso aad iyo aadan ugu faraxsanahay ilaahay ayaa ku mahadsan waa taariikh waa arrin dowladeed waay wallaahi waxba ha la harina gaadiidku waxaan leeyahay waxba ha la harina beeralayda saasiyo kadaalika ayaana wada xal sameeyay in la xiro webiga jubba oo iska fatahay isaga dhan iska baaliyooway haddana waxa socda waa arnaa wadadii la dayactiraaya haddii gacanna cadow lagu hayo gacanna arrimaha bulshada lagu hayo waa alxamdulilah ilaahay mahadii ganacsatada oo ah dadka dhibaatada ugu badan ku qabay isticmaalka waddada ayaa dhankooda soo dhoweeyey dibudhiska waddada dheer ee isku xirta wilaayaadka jubbada dhexe iyo shabeellada hoose alxamdulilah allah mahad iskale subxaanahu wa tacaala na soo gaarsiiyey annaga maanta oo goobjoog u nahay in waddadii isku xiraysay muqdisho iyo jilib maanta in laga shaqo bilaabay oo meesha howsha ay ka socoto gaadiid badan ay joogaan baallooyinka waxyaabo badan shaqadeena ay socoto taasna waxay ku timid codsi ay ganacsatadu jeedisay walaayada loo jeediyey walaayada jubbada dhexe waaliga oo kale markii lasoo magacaabayo oo annaga aanu isbarinayn waa u jeedinay codsiga onaani waddadan in la sameeyo wuu ballan qaaday ballanqaadka waa aragnay madada maanta waa la bilaabay kama marnayn culimmada oo dhankooda muslimiinta ku booriyey inay ka qayb qaataan dib u dhiska waddada ayna ku bixiyaan maalkooda ummadda soomaaliyeed bay u taallaa dadka wilaayadka ku noqonay laga bilaabo wiil iyo gabadh ganacsato reemiyo reer magaalo intaba ka soo bilow ilaa dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa jirta war dalku waa dalkiinnii war dadku waa dadkiinnii war diintu waa diintiinni war ummaddu waa ummaddiinni alifka ku soo bilowdeen war waa meeshaad ku soo hiran doontaan shilinkii aad bixinadeen jamaahiirtan dhan meesha nolosha dhan u soo maraysa ee biyuhu u soo marayeen ee baadku u soo marayay ee sahaydu u soo maraysay caafimaadku u soo marayay shidaalku u soo maraayay ee hooyadii dhaawacahayd lagula cararhayay tii umushayd lagula cararhayay tii aabbihii sidoo kale lagula carar waddadii noocaahayd baan haddana qodaxda ka qaadaynaa oonu u sallaxaynaa gaadiidkii hawshaasi waa hawl nin waliba inuu wax ku darsado mashruuca dibudhiska waddadan ayaa ah mid ay si weyn u soo dhoweeyeen guud ahaanba bulshada gaar ahaan gaadiidleyda oo iyaga dhibaatada ugu badan ku qabay isticmaalkeeda mahadsaned dhuubow maktabka dacwada wilaayada gadow ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada caalwaaq ee wilaayadaasi casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasee noo haya maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa dowla diiniya usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka garsaal ee hoostaga degmada ceelwaaq ee wilaayada dowladdan ayaa waxaa ka faa'idaystay qeybaha kala duwan ee bulshada deegaanka garsaal oo iskugu jira rag dumar qaar ka mid a dadkii dowladda loo qabtay oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey duruustay ku qaateen iyo siday uga faa'iidaysteen dowlada waxay la socota kowdii tobanberiya la socotay laba kitaab aan la akhriyay ilaahay baa mahadna si macaan oo sharaf laga socota dowlada si fiican aan looga akhriyay si fiican la socota ilaahay baa mahadnaya waa ilaahay waxaan naga faasiin karo ilaahay baa naga faasiiyey marka ilaahay baa mahadnaya aad baa looga faa'ideyey kowdii tobanberiya la socota ilaahay baa mahadnaya waa gartay bal ka waran sida uga faa'iideedeen iyo bal faa'iidada aad ka hesheen iyo muddada koob iyo tobanka beri idii socotay faa'iidaan ka helnay ilaahay baa mahadna cilmi badan aan ka helnay faa'iido badan laga gaar faa'iido badan waxaan ugu ducaynayaa guul iyo barako iyo khayraad ilahay inuu gacanta kore ka dhigo diinta ilahay xadka kor yeelo baatilka ilahay usuuliya insha allahu tacala ilahay inuu barakeeyo si aad u wanaagsan aan aragnaa waan aad loogu baahannahay dol nala soo celiya waan rabnaa waan rabnaa ilahay baa mahadna faa'iido wey weyn nala soo celiya faa'iido kale waan rabnaa in nala soo celiyo walaal hadda waxaan joognaa deegaan kartaal daaimaatii haway dowlada noo dhamaantay si kow iyo toban beri ah bay noo socotay marka insha allahu tacaala ugu ducaynaynaa mujaahidiin kor allaha yeela maada khalaqana allahu khalaqna allahu licibaadati waxda walaa nushrik bihi shay-a الله هي العبادة العبادة جامعا لما يحبه الله ويرضاه من أقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كم مرات مرات ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بداعة وبراءة من الشرك وأهل كم أركان الإسلام؟ خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيل الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك معنى لا إله إلا الله معناها أي لا معبود بحق إلا الله كم أركان لا إله إلا الله اثنان وهما النفي والإثبات كم شروط لا إله إلا الله ثمانية وهي العلم اليقين الإخلاص الصدق المحبة الانقياد القبول الكفر بالطاغوت معنى أن محمد رسول الله طاعته فيما أمره وتصديقه فيما أخبره واجتناب ما نهى عنه وزجره أن لا يعبد الله إلا بما شرع dowladan ayaa qayb ka noqonaysa silsiladaha dowlaadka diiniga ee ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo mahadsanid casaam warbixintiisana waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh